Degmada Xudur ayaa waxaa ka socda qodista saddex ceel riig oo laga rabo in lagu soo saaro biyo macaan oo bulshada baahi badan ay u qabaan, maadaama ceelasha hadda shaqeeya ay yihiin kuwo qadhaadh ama dhanaan kuwaasoo dhibaato ay ku qabaan cabista, mararka qaarkoodna caafimaadkoodu halis yahay. Haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Xudur ayaa soo dhoweeyay in loo qodo ceel biyo macaan oo ay u baahan yihiin, iyagoona u mahadceliyay dowladda iyo hay'adaha bixinaya qarashka lagu qodayo ceelashan gaaraya ilaa saddex ay baahida u qabeen.
khaasatan waxay leedahay walid laba ayaamoon walid iskaasay biyaal oo durlisheenay oo walidba baahida oo biyarada daboolan badaan dadkana sakaalku go'aamaysan aan wali arqadayn walidba biyahaasay walidba walid daboolo qorana biyarada ku jarta oo magaalada oo haddana khaasatan magaalada dur wali arqadayn biyadan ku faa'iidaysadeen wali ciidanka ma haysanan dadkan indiri ee dibadin waayo caawintii oo niilafadaan
ne horta isaga siyasa minimo balaka tata garuwa lagdhamyo lergas laakiin way beedan farasama ee riigan nisan yeedan farasama waana ni wani bedelaan bajeen waagi hore ni horta isaga isaga sabaan ka tor lergas laakiin aad rima ee leeta hoos dinko la kin wasi ka tor nisan lanki ee fikisan
biyarada magaalada ku jirta kuwa labada ragahaye xudur waliba badan ayaa biyaro awalba biyoji qareer haay haddana aragahay boydoogiyo gaara dameeradii dhammaantay la karay maxaafadoogi magaaladii dhammaantay la qoranay biyaro zaa'id an jarta waa wal xaqiiqeew gaarigii oo hiraabtay darsuta biyo dalba dooba galabti mise hamiinkii fuursadii la keensheenahay marka biyaraas ka horta jarta talabaad waliba iftifaalla ahaa oo inta lagu qodahayo ee riigada hadda la qodahay la sheegahayo magaalada lagu qodahayo waa wal iftifaalle oo rajad badan hadda geliyahayo dadka noo reer xudur waliba waxyaabaha iyo hadda ka taamahayano waana niidiyo iyadan isafiraysan waliba eeladaas intii biyo lagu hel waana biyo weliba macaan intii lagu hel diifaylo oo xudur deegaan intii lagu helo yaa iidii faale waan hadhawaan waan ciidanka faraasano waliba iyo rajada biyo wasay diifaylaay waliba horta biyarada ciidan jarta wadan waliba waa zaayida hataa wala aragaas ma leeraaye siyaas hamiinim sagaas hamiinim dad oo aban iifaana oo dadkii biilaanteen aroorow eeltay deebire marka waliba taasna taasna jaraya dambe hadii ilaahay ilaahay wax rajeene ma guursadaa intii uu biin nin koodona teeda kale waliba horumarka la sameeyaan xataa aragaay horumarka la sameeyaan xataa aragaay tan